wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan canada karina gold ayaa tilmaantay inay garwaaqsan tahay in lagu jiro xaalad dad badan aysan u fududeyn nolosha balse waxaa loo baahan yahay ayay tiri in maamulada goboladu ay qeyb ka qaataan taageeridda wax kaqabashada arrinkan waxay ila tahay ayay tiri in qoysas badan gaar ahaan kuwa daqligooda hooseeyo ay wajahayaan dhibaatooyin ay sababeen kirada guryaha oo qaali ah iyo miciishada oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa muhiimadda ugu weyn ayaa lagu sheegay in hal mar lacag la siinayo dadka uu dhaqaalahooda hooseeyo iyo kuwa meeldhexaadka ah ee uu saameeyey korarka miciishada dadka da-da ah ayaa la sheegay in la siin doono laba boqol shan iyo labaatan dollar qofka shakhsiga ah ee aan da-da gabowga ah gaarin ayaa la siin doonaa laba boqol saddex iyo labaatan dollar oo hal mar ah iyo qoyska haysta ilaa laba caruur oo la siin doono afar boqol toddoba iyo lixdan dollar oo hal mara mar wasiirka wax laga weydiiyey in lacagtan yar ay wax ka tari karto dhibaatooyinka jira ayaa waxay tilmaantay inay tahay caawinaad yar oo bilow ah balse dowladeedu ay qorsheynayso tallaabooyin badan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan soomaali badan ayaa ka mid a dadka ka cabanaya nolosha iyo kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya dalkan canada waxaa aada iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada markaad ufiiriso dhinaca khudaarta iyo weliba raashinka kale qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxaa ku darsantay in ka badan labaatan ilaa iyo soddon boqolkiiba ayaa ku darsantay wixii o dhan waxay noqotay wax mataqaanaa aan la xakameyn karin oo cirka kusii socda aan lahayn tanoo kale noo soo marin oo sida hadda guryaha ay u yihiin wax qaaliah aan la goon karin oo aada iyo aada qaali u ah marka guryuhu waxaa loogu talagay ilaa kun kun iyo boqol inayna ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya laba kun oo dollar marka sbeshal haddaan nahay annaga soomaalida waddankan deganna damanihin dad oo lacag badan ku shaqeeya inkamkano iska yaraa marka runtii dhib aada iyo aada u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha karina gould wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan kanada waxay xustay in marka wax laga qabanayo arrimahan la xiriira nolosha sii adkaanaysa sida taageeridda dadka baahida gaarka qaba iyo siyaasad udejinta guryaha sii qaaliyoobaya ay u baahan tahay in si wada jir ah ay u wada fuliyaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli xildhibaanada xisbiga talada haya ee liberaalka iyo wasiirada uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkan justin trudeau ay socod ku marayaan gobolada dalka iyagoo dadka u sharaxaya bajetka dhowaan ay soo bandhigeen iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira xuseen nuur xaaji v o a toronto